ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال بلال waxaa la amray أn يشفca الأdاana أdaanka inuu شhafci ka dhigo وayuutira الإqaamata aqinkana uu witir ka dhigo إla الإqaama iqaamada maahane yacnii wuxuu ula jeedaa iqaamada qowlahu mu'adinka qowlkiisa uu leeyahay qad qaamati salaa uu ula jeedaa muttafaqun calayh walam yadkur ma sheegin muslimun muslim alistinaaa istinaha soo reebidda oo muslim kuma darin ila aliqaamata kuma darin ee wuxuu yidhi umira bilaalun bilaal waxaa la amray an yashfaca alaadaana wa yutira aliqaama sidaasuu iskaga wariyey laakiin dariiqo kale ayaa jirto laftigiisa muslim uu ku daray istinaha weli nasaa-i nasaa-ina waxaa u sugnaaday amara nebiyu nabigaa amray sala allahu calayhi wasalam bilaalan bilaal nabigaa amray sala allahu calayhi wasalam xadiidka anas ibni maalik radi allaahu canhu qaala anas wuxuu yidhi umira bilaalun bilaal waa la amray siiqada nuucaasa marka saxaabigu uu yidhaahdo ummira ama umirna amase nuhiya ama nuhiina saxaabigu markuu yidhaahdo amarka iyo nahyiga waxaa loo leexinaa saaxibulamri waana nabiga sala allahu calayh wasalam mar haddii saxaabigu uu yidhaahdo ummira ama uu yidhaahdo umirnaa waxa weeyaan amarka iyo nahyigaba waxaa la leeyahay waa saaxibu sharci waa nabiga ayaa amray sababtoo ka sababtoo ah ma jirto cid kale oo ay nab ay ka qaada jireen amar iyo nahyi oo dadka amri jiray marka si siiqadaasu waa xadiid marfuuc ah waa marfuuc oo nabiga weeye cidda amartay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh laakiin waxaaba sii caddeeyey xadiidkan lafdiga nasaa-i oo amara nebiyu nabigaa amray uu yidhi sala allahu calayh wasalam bilaala lafdiga nisaa-i sababta nasaa-i uu lafdigiisa u keenay xaafidkuna saas maadaama riwaayadda bukhaari iyo muslim ay ku jirto waxa weeyaan siiqa oo majhuul ah umira inuu amarkaas caddeeyo inuu yahay cidda wax amartay nabiga sidaasuu u keenay xaafidku sidaasuu u keenay riwaayadda nasaa-i oo ah amara nebiyu nabiga amray sala allahu calay wasalam bilaala laakiin hadduusan xataa keeni lahayn sida jumhuurta muxadisiinta iyo jumhuurta usuuliyiintuba ay ku tageen waxa weeyaan umirane umira haddii la yidhaahdo amase umirna uu yidhaah qofka saxaabiga ah waxaa lagu xambaaraa in nabigu amray xale amarka iyo nahyiga oo sharciga ah nabigaa lahaa sala allahu calayhi wasalam nabigaa lahaa bilaala la amray bilaal waa bilaal ibnu rabaax alxabashi maka ayuu ku islaamay waqtii hore u islaamay islaamnimadiisana wuu muujiyey waa la cadaabay markii uu islaamnimadii muujiyey oo wuxuu addoon u ahaa umayata ibnu khalaf aljumaxi umayata ibnu khalaf ayaa addoon u ahaa umaya wuxuu samayn jiray marka qoraxdu kululaato meeshaasna waa meel aad u kulul ayuu u soo bixi jiray markaasuu inta dhabar dhabar ugu tuuro bacaadka maka ayuu dhagax weyn xabadka ka saari jiray markaasuu dhihi jiray sidaasaad ku sugnaanaysaa ilaa aad islaamka ka laabato oo aad caabuddo laata iyo cusa isaguna xaaladda nuucaas ah ee sidaas loo cadaabayo wuxuu ku hadli jiray kelimadda uu isleeyahay gaala waa ugu necab tahay oo ah kelimatu tawxiid wuxuu dhihi jiray axad axad macnaha macbuudka cibaadada mudan waa mid axad kelimadaasoo gaaladu ugu necab tahay taasuu ku hadli jiray waa xaaladda la cadaabayee ogow waxaadna ogsoontihiin dad badan ayadoo cid cadaabayda aan la arag waxa weeyaan ayay sunnada nabiga iyo diinka mid mid uga wada tagaan mid mid uga wada tagaan in badan iyadoo cid cadaabaydan la arag ayuu ka qubaysanaho calaamad diineedba uu iska ilaalina calaamad diineed hadduu yidhaha maanta waxa weeye meel xoogaa cabsi yaru ka jirtaan maraa waxaad arkaydaa asagoo garka murug ka siiyey oo gabadhii xijaabka tuurtay taas ayaad arkayda bal isagoo waxa weeyaan calaamad kastuu isleeyahay gaaladu waxay u arkaydaa inaad gaal tahay uu samaynaa dhaforadu xihan markaasu isagoo dhoor la tegay oo isleeyahay gaaladu ha kuu fahanto inaadan muslim ahayn ka war inna lilaahi wa innaa ilayhi raajiun inna lilaahi taas waxay ku tusaydaa diintayda jiriiceeda tadayunka macnaha in dad si dhaba diin u haysta inaanan ahayn taasay ku tusaydaa waxaa la rabay iska daa ayadoon cidna ku cadaabina xaaladda lagu cadaabayo inaad diinta sida ugu adag u haysato sidaas ahayd diinka saxda sidaasay ahayd marka bilaal ibnu rabax radia allahu tacaala canhu aadaanka masaajidkii madiina masjidu rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam ayuu mu-adin ka ahaa asaga iyo ibnu ummi maktuum ayaa isla aadaami jiray ramadaanka weliba mararka kale qofo maruu iska aadaami jiray laakiin markay ramadaanka tahay adinka hore ayuu bilaal iska lahaa adinka dambena waxaa iska lahaa cabdullahi ibnu maktuub nabiga sala allahu calayhi wasalam markii la oofsaday ayuu iska daayey aadaankii waana baxo shaam ayuu aaday isagoo mujaahid ah kadibna shaam ayaa lagu oofsaday markay hijriyadu ahayd labaatan ayaa lagu oofsaday umira waxaa la amray bilaalun an yashfaca aladaana aadaanka inuu shafci ka dhigo shafciga waa tirada isla eg shafciga tirada isla egaa la yidhaahdaa marka hadda waxaa loola jeedaa akaru اladaan aadaanka badankiisaa loola jeedaa shafci inuu ka dhigo tira isla eg maxaa yeelay afarta takbiirood oo ugu horeyda iyadu waa afar takbiirtu waa afar inta kalena waa laba labo ilaa kelimatu tawxiidka ugu dambayda maahan iyadu waa hal mad iyadu waa hal mid laa ilaaha ila اllah marka aadaanka inuu shafci ka dhigo waxaa loola jeedaa akaru اladaan aadaanka badankiisa inuu shafci ka dhiga sidaasaa loola jeedaa maxaa yeelay kelimadda ugu dambayda ee kelimatu tawxiidka ah ayada waa halmid aqinkana waxaa la amray inuu ka dhigo waxa weeyaan witir wa yutira inuu witir ka dhigo aliqaamata witirka tirada isdheeraa la yidhahdo mid mid uu ka dhigaa taasna waa aarka aqinka waa aarka ee waxa weeyaan kelimadda takbiirta waxa weeyaan labalabaa laga dhigin allahu akbar allahu akbar kelimadda oo ah qad qaamati salaadna waxaa laga dhigayaa laba goob sababtoo ah waa kelimadda maqsuudada ah xikmadda ku jirta in aadaanka shafci laga dhigo waxay tahay aadaanka waxaa loogu yeerayaa dad maqan waxaa la rabaa sidaas darteed in waxa weeyaan uu muddo dheer socdo muddo dheer inuu socdo ayaa la rabaa sidaasaa looga dhigayaa shafci oo loogu celcelinaa sidaas weeye laakiin iqaamada dad joogaa loogu naadina sidaas darteeda waa inay degdeg ku dhammaato waa inay degdeg ku dhammaato farqiga u dhexeeya waa sidaas welidaa sidaas daraaddeed ayay sunno tahay marka la aadaamayo in lagu aadaamo meel dheer wakhtigaan samaacaduhu jirin mu-adinka meel koruu kori jira wakhtigii saxaabada oo nabigu joogay sala allahu calayh wasalam meel kore ayuu kori jiray meel kore ayuu kori jiray sidaasuuna ku aadaami jiray si waxa weeyaan codku uu meel fog u gaaro sidoo kaleeto ayee la sunneeyaa codka lagu aadaamayaana cod dheer inuu noqdo sidaasoo kale ayaa loo sunneeyaa inaan la dedejin kelimaadka aadaanka inaan la boobsiin oo uu xoogaa muddo socdo adinka inaan la boobsiin ayaa la sunneeya saddexdaba meel dheer in lagu aadaamo oo codka si uu u fogaado cod dheerna lagu aadaamo haddana aan la boobsiine la tartiibiyo la tartiibiyo ilaa uu muddo socdo adinku sidaas weeyaan sida sunnada laakiin aqinka waa in xoogaa surco oo mutawasida lagu aqimo takbiirta iyo qadqaamata salaad maahan aan lagu celcelin maxaa yaele dad joogaa loo addimaa welidaa saas daraaddeed uu yidhi imaamu nawowi raximahullah sharaxa saxiixulmuslimka culummada waxay kahadeen in kor loo qaado aqinka alfaadiis oo sida adinki oo kale loogu dhawaaqo taas ayay ka hadeen ahlucilmiga gobol ayaa xadiidka ka qaatay qaabka uu mu-adinku u aadaamayo oo ah takbiirta labo inuu iskugu qabto allahu akbar allaahu akbar labadaas inuu isku qabto oo kadib haddana laba kale isku qabto inuu qaabkaas u aadaamo qaabkaas inuu u aadaamana waxa weyaan xadiis ay ku caddahay ayaa insha allahu noo imaan doona xadiis ay ku caddahay ayaaba noo imaan doona insha allah ayaa noo imaan doona وعن أبي جuحayفة أbي جuحayفة waxaa laga wariyey whb بن cabdاللaahi السuwائي رaضي الله عanه qaaلa wuxuu hi أbي جuحayفة رa'aytu بilaaلا bilaal ayaan arkay يuؤdinu xaala uu aadaanayo وأتaطaبcu anna waan raacraacayay faahu afkiisa haahunaa xaggan oo midigta ah iyo وhaahunaa xaggan oo bidixda ah وaصبacaahu labadiisa faroodna fii udunayhi labadiisa dhagooday ku jireen rawaahu axmed ayaa wariyey wa tirmidiyu tirmidina waa wariyey wa saxaxahu tirmidina wuu saxiix yeelay xadiidka welibni maaja waxaa u sugnaaday wa jacala wuxuu yeelay bilaal isbacayhi labadiisa farood fii udunayhi labadiisa dhagood ayuu yeelay weli abi daawuuddana waxaa u sugnaaday lawaa wuu laabay bilaal cunuqahu qoortiisa lamaa balaqa markuu gaadhay xaya calaa salaa markuu gaadhay yemiinan midigtuu u laabay wa shimaalan bidixuu u laabay walam yastadir mana kala wareeginoo xabadkiisa kama wareejin qibladii ee qoorta kaliya ayuu laabay wa aslu xadiidkan asalkiisana fii saxiixayni bukhaari iyo muslim ayuu ku sugan yahay xadiidka asalkiisana xadiidka asalkiisa bukhaari iyo muslim ayuu ku sugan yahay weliba lafdiga ah uu ku jiro waxa weya annahu ra'aa bilaalan yu-adinu fajacaltu atatabacu faahu haahunaa wa haahunaa raawiga xadiidka wariyey abu juxayfa magaciisa waxaa la hahdaa wahb ibnu cabdilaahi assuwaa'i wahb ibnu cabdilaahi assuwaa'i nisbatun ilaa suwaaa ibnu caamir ibnu sacsaca waa qabiilo reer hawaas ka mid ah nabiga sala allahu calayh wasalam aaqiru xayaatiyu u yimid isagoo saqiir ah axaadiis ayuu nabiga ka xifdiyey axaadiis ayuu nabiga ka xifdiyey sala allahu calayh wasalam waxaana bacdu ahlicilmi sheegeen markii nabiga la oofsaday inuu saqiir ahaa oo uusan xataa weli qaangaarin kadib cali ibnu abi aalib ayuu aad ula saaxiibay goobahii badnaa ee waxa weeyaan dagaalku ka qayb galay oo jihaadku wax badan kala qayb galay markii dambena cali bnu abi aalib ayaa baytulmaalka kuufa madax uga dhigay baytulmaalka ayuu madax uga dhigay wahabulkhayr ayuu dhihi jiray kuufa ayaa lagu oobsaday sanata arbacin wa sabciin sanata arbacin wa sabciin wa can abi juxayfa waxaa laga wariyey wahb ibni cabdilaahi assuwaa'i radia allaahu canhu qaal ra'aytu bilaalan bilaal ayaan arkay yu-adinu xaaluu aadaanayo wa atatabacu anna waan raacraacay faahu afkiisa haahuna xaggan iyo wahaahuna xaggan macnaha dhanka midigta iyo dhanka bidixda ah ayaan u raacraacay dhanka midigta iyo dhanka bidixda ah taas waxay ku tusaydaa qofka mu-adinka ah ee adimaya salaada inay sunno tahay inuu iltifaat sameeyo oo xayacalataynka markuu marayo uu midig uu u yidhaahdo xaya cala asalaa xaya cala asalaax bidixdana uu u yidhaahdo xaya cala alfalaax xaya cala alfalaax sidaas ayaa sunno ah midigtana taasuu leeyahay bidixdana saas waana sida uu yidhi imaamu nawowi raximahullah innahu qowlu ljumhuur qowlka jamaahiiru ahlicilmi waxay tahay midigtaa loo leeyahay labada goor xaya cala asalaax bidixdana xaya cala alfalaaxa labada goor loo leeyahay ee loo qaybin ma loo qaybin ma wuxuuna yidhi waana qowlka saxiixnimada badan cinda shaaficiya wakadalika ibnu daqiiq ulciidna wuxuu yidhi innahu laqrabu cindii sidaasaa sawaabka iyo xaqa u dhow waxa weeyaan aniga agtayda sidaas weeye marka xaya cala salaadana midigtaa iskale xaya cala alfalaaxna bidixda xikmado badanaa ku jira waxaa ka mida codka inuu jihadaanna u fogaado jihadaanna u fogaado qofkan xataa dhawaaqa maqlayna u jeedaana uu dareemo qofkaanu inuu muadin yahay inuu mu-adin yahay inuu dareemo wa isbacaahu labadiisa faroodna fii udunayhi labadiisa dhegood ayay ku jireen waxaa kaloo sunnaa qofka inuu labada farood uu dhegaha geliyo marka uu adimayo marka uu adimayo inuu labada farood dhegaha geliyo waa faraha foodoodaa loola jeedaahe faraha foodooda ayaa loola jeedaa faraha midda ay tahay faraha midda ay tahay waxa weeyaan xadiidka nas kuma ahan oo ma qadcin midda ay tahay midda dhagaha la gelina laakiin imaamu nawowi wuxuu jasmiyaa inay fartaas murugsatada tahay labada farood oo murugsatada inay tahay xikmad badanana ku jirto qofka codkiisa ayaa soo aruuranaya oo xoog badan u yeelana qofka codkiisa ayaa xoog badan yeelanaoo soo aruuraya marka sidaas ayaa sunno ah sidaas ayaa sunno ah sidaas ayaa sunna waana sida akaru ahlicilmi ay ku tagaan imaamu tirmidi wuxuu yidhi wacalayhi alcamalu cinda ahli اlcilmi ahlucilmiga oo dhan agtooda sidaasay ku camal falaan oo qofka markuu addimaa waa inuu labada farood dhagaha geliyo imaamulawsaac ise wuxuu ku daraa aqinkana markuu aqimayo waa inuu dhagaha faraha geliyo laakiin taas waxa wayaan cabdalle fawsaan wuxuu yidhi wax deliil ah ma laha taas wax deliil ah ma laha wax deliil ah ma laha marka daliilku wuxuu ku sugan yahay adinka mideeda kaleeto adinka waxa weyan xikmad gooniyaha laga leeyahy aqinka laga lahayn oo ah codku inuu dheeraado oo meel fog gaaro laakiin aqinka taas lagama le maaa dad joogaa loo aima dad joogaa loo aqima dad joogaa loo aqima dad jooga maadaama loo aqima marka waxba codku inuu dheeraado shardi maha rawaahu axmeda wariy wa tirmidi wa saxaxa waana saxiix yeele imaamu tirmidi sidaas oo kale xaakim ayaasna saxiix yeele xadiisku xadiis saxiix ah oo haabita weeye xadiis saxiix oo haabita weeye walibni maaja ibnu maajana waxaa u sugnaaday wa jacala bilaal wuxuu yeelay isbacayhi labadiisa farood fii udunayhi ayadana waa saxiix weli abi daawuudda waxaa u sugnaaday lawaa wuu laabay cunuqahu qoortiisa lamaa balaqa markuu gaaray xaya cala salaa yamiinan midigu u laabay iyo waa shimaalan bidix walam yastadir mana kala wareegin riwaayadda ay intaas ay ku jirto oo abu daawuud oo ma kala wareegin leh waxa weeyaan intaasu ma sugna bal waxa weeyaan ahlucilmiga gabalkood intaas munkar ayay ku tilmaameen sida alcalaamatu sheekh naasirudiin albani oo kale intaas ma sugna marka inuu kala wareego oo uu xagga u jeesto midig iyo badi bidix inuu u jeesto laba qowl ahlucilmiga ka sugnaatay oo macnaha riwaayadahana ay labadaba ku soo arooreen kala wareegga in la sugo iyo in la diido wuxuu yidhi markaa alxaafid ibnu xajar raximahullah haddii la sugo macnaheeda waxay tahay qoorta inuu wareejiyo haddii la diidana macnaheeda waxay tahay xabadka yaan la wareejin marka khulaasadii waxaa soo baxayda qofka qoorta wuu dadbaya xaya cala salaam markuu midig u leeyahay iyo markuu bidixda u leeyahay xaya cala alfalax labadaba qoorta waa dadbaa laakiin xabadkiisa qiblada ka jeedinma maxaa yidhaha qiblada inuu u jeestaa fiican marka qiblada ka jeedinma marka isidaarka marka la anfiyo waa xabadka in la jeediyo marka la sugana waxa weyn qoortaa la weeye waa la jeedina qoorta waa la jeedina laakiin xabadka maya sidaas weeye waana sida alqaadi shawkaani laftirkiisu uu naylo awdaarka yidhi sida xaqaahu waa sidaas weeye wa aslu xadiidka asalkiisu fi saxiixaynu ku sugan yahy marka riwaayadda abi daawuud qaybtan oo ah isidaarka sheegayda intaasu ma sugna iyada wa can abi maxduura waxaa laga wariyey radia allaahu canhu ana nebiya nabiga sala allahu calayh wasalam acjabahu waxaa yaabgeliyey sawtu codkiisa codkiisuu nabigu u begey cod qurxon ayuu lahaa facallamahu nabigu waa baray aladaana aadaanka rawaahu ibnu khusayma wariyey facallama nabigu waa baray hu abi maxduura aladaana aadaanku baray rawaahu ibnu khusayma ayaa xadiidka wariyey waana xadiid saxiix ah oo haabit ah xadiidka xadiid saxiix oo haabit ah ee nabiga sala allahu calayh wasalam abi maxduura sidaan horay u soo sheegnay markuu xunayn nabigu u baxay aan raacnay yidhi anoo toban mid ka mida ah markaan maqalnay muslimiintii oo addimaya aan wuxuun addinka iska jilaynay oo aan wax weyn ka daba dhawaaqaynay annagoo iska caycayaarayna marka nabigaa maqlay sala allahu calayh wasalam markaasuu u yeedhu yidhi ha la iigu yeedho markii la keenuu yidhi mid mid u addima anaa ugu dabamarayu yidhi markaan u dabamaray yidhi tacaala waa ii yeedhay hortiisuu i fariisiiyey madaxa fooddiisuu iga masaxay yidhi markaasuu iina duceeyey saddex goor oo layidhi oo yidhi baaraka allaahu fiika kadib uu yidhi aadaan oo kacbada agteeda ka aadaan ka aadaan markaasaana yidhi see u aadaamaa aadaankiiu marka nabigu i baray aadaankii ayuu nabigu i baray xadiisku xadiis saxiixoo taabit ah marka halkaas kow waxaa ku cad inay sunno tahay inay sunno tahay qofka mu'adinka laga dhigaa inuu yahay qof cod qurxoon inuu yahay oo sifadaas lagu xusho marka koowaad ee mu'adinka la xulaa sida ay sunnada u tahay qofka waxa weeyaan adinka loo xulaa inuu noqdo qof cod dheer sida ay u tahay marka waa sidaas waa sunna nabiga codkaas qurxoon ayuu ku xushay marka taas inay sunno tahay sababtoo ah dadkii oo dhammu u yeeraa haddii qofkii cod qurxoon uu ku dhawaaqo wuxuu ku dhawaaqaana tawxiidkii ay tahay dadku way dhegaysanayaan waa ku ta'aurayaan waa ku khushuucayaan way ajiibayaan laakiin haddaysan jeclaysan waxaa dhici karta in taas la waayo in taas la waayo marka taas waa midda koowaad laakiin marka uu addimayo mu'adinka mu'adinka markuu addimayo waa inaysan gaarsiin adinka qurxintiisa inuu xuruuftii beddelo oo inta jiijiido oo jiijiido sida dadka gabal u addimaan xuruuftii xarakaadkii sakanaadkii uu wax ka beddelo oo markaas uu hees u ekaado sida dadka gabal ama qur-aanka u aqriyaan ama ay u addimaan taasna waa xaaraan mana bannaana biijmaaci almuslimiin ibnuljawsi raximahullah talbiisulibliiska wuxuu ku yidhi kariha maalik ibnu anis wa kayruhu min alculamaa'i atalxiin imaamu maalik iyo kayrkiisba waxay nabcaysteen laxan in loo sameeyo sida heestii oo kale laga dhigo adaanka taas ayay nabcaysteen karaahiyanna aad u adag weliba markaasuu yidhi maxaa yeelay li'annahu yukhrijuu min mawdici tacdiim codkan marka inta la jiijiido laga saaro waxa weeyaan xuruufta iyo sakanaadka iyo xarakaadka siday ahaayeen wuu ka saarayaa weynayntii tawxiidka ilaa mushaabahati alghinaa hees ayuuna u ekaana markaas hees u ekaana sidaasoo kale wuxuu yidhi asheekh cali maxfuud min albidac almakruuhati taxriima waxaa ka mid ah bidcooyinka la nebcaystay ee xaaraanta ah atalxiinu fi ladaani in laxan loo sameeyo aadaanka wa huwa tatriibu waa codkoo la jiijiido codkoo jiijiididda laga badiyo taas weeye ey attaqani bihi waa in lagu heeso adinka bixayثu yu-addii ilaa taqyiiri kelimaati اladaani wa kayfiyatiha oo markaas arrintu ay gaarto in la bedelo aadaanka xuruuftiisii iyo kayfkiisii in la bedelo iyo sakanaadkii xarakaadkas meeshii reebku saarnay meeshkii xarakadu ay saarneed iyo xuruuf in la nuqsaamiyo ama xuruuf la siyaadiyo iyadoo la ilaalinayo codka quruxdiisa fa haadaa laa yaxilu ijmaacan ijmaac weeye xalaalna mahan arrintaas ma xalaal ahan waa ijmaac aadaanka xalaal kuma ahan kamaa laa yaxilu fii qiraa'ati اlqur'aan sida aysan xalaal ugu ahayn qur-aankaba in loogu akriyo oo qur'aanka dadka saas u akriya xaaraanay ku dhacaan idaacadaha gobol waa laga soo daaya dad saas u jiijiida oo aad waxa weeyaan aad la yaaban wax uu aqraayo ma dareemaydid ilaa mar dhifa maahane si u jiidaayo marka waa xaaraan biijmaaci اlmuslimiin ijmaacaas alibdaac waxa weeyaan safxada boqol toddobaatan iyo lix asheekh cali maxfuud marka waa sidaas cabdullaahi ibni cumar isagoo dawaafaya ayaa waxaa u yimid nin gardheer leh markaasuu yidhi ya abaa cabdiraxmaan innii la uxibuka fillaah abaa cabdiraxmaanow ilaahay dartiisaan kuu jecela markaasaa cabdullaahi ibni cumar wuxuu yidhi laakinii ubqidu fillaahi anigana ilaahay dartiisaan kuu neceba uu yidhi saxaabadu mujaamalo xaqa uma oqoon xaqa siduu yahay dadka uu sheegayo anigana ilaahay dartiisaan kuu necay saasuu yidhi dawaafkiisu iska wado marka raggii la socday cabdullaahi ibni cumar ayaa arrintii ku eeday cabdullahi ibn cumar cabdullaahi saa alla kuu gala xaytaa ninka ilaahay dartiis kuu jecel ood sidaan aad tiri arrintaasay ku qabsadeen markaasuu ka jawaabo wuxuu yidhi innahu yabqii fii aadaanihi wa ya'khudu canhu ajran laba shayaan ku nabcaaday yidhi adinka baqiyuu ku sameeyaa huy ujrana waa ku qaataa labadaasaan ku nacayu adinka ujrana waa ku qaataa baqyina waa ku sameeya ibnu aiir annihaaya fii qaraa'ib alxadiid wuxuu fasiray baqyigaas waxaa loola jeedo wuxuu yidhi araada bilbaqyi fi اlaadaani atatriibu watamdiid baqiiga uu ku nabcaaday waxay tahay adinka inuu jiijiididda ka badyo kaas weeye waxa uu ku nabcaaday oo uu ilaahay dartiis ugu nacay taas weeye marka aharkaasna wuuu waxaa ku yaallaa cabdurasaaq musanafkiisa ayuu ku yaallaa raqamka kun sideed boqol konton iyo labo marka waa xaaraan biijmaac اlmuslimiin ma banaana laa qur-aanna kuma banaana walaa adinna kuma banaana in macaanida la bedelo masaladaas marka aad waa in looga digtoonaado oo layskaga ilaaliyo waxaa kaloo xadiidka sariix ku ah adinka qof iska dhawaaq in la yidhaha maya waa in sida qur-aanka loo baraa qofka adinka nabiga salى اllahu calيه wasalam markuu muadinka ka dhigay inta u yeehayuu baray ta u yeehay u baray marka qofka muadinka laga dhigaa waa in la baro tawxiidu maalintii shan goor dadka ugu yeeha waa in la baro oo sida qur-aanka loo baro loo baro oo markuu barto kadib aadaan la yidhaahdo laakiin waxa weya qof kasta kaala iska dhawaa kaala iska aadaan waa qalad weeye oo waxa weya masaajidkii macrofankiisii tawxiidkii oo la qaldayo uu soo baxo oo allahu akbar iyagoo le ay ka dhawaaqaan waana sida dhacda badankaba qof adin la baraabo iska yar tahay allahu akbar ay leeyiin allahu akbarna adinba maaha mana ku ansaxo mana ku ansaxose adinba maahane adinba ma aha sababta macnihii dhammaa waa isbedelay macnihiiba waa isbedelay marka in ilaahay looga cabsado weeyo adinka qofka loo dhiibayo waa in la baro oo asagoo yaqaanoo macallin u leh uu markaas aadaano وعن jاaبر بن سمرة رضي الله عنهما قال صلaytu waan تukaday maعa النبي نبga la jirkiisa صلى الله عليه وسلم العيidayni labada ciidood غayra maraةi hal mar waxaan ahayn وalaa maratayni laba marna aan ahayn aan la tukaday macnaha wax badan aan la tukaday bغayri أdاanin أdاan la'aanan la tukaday وalaa iqaamaةi iyo aqin la'aan rawaahu msلم ayaa xadiidka wariyey wanaxwu xadiidka mid lamidana fi lmutafaqi calayhi ayuu ahaaday bukhaari muslim iday isku waafaqeen can ibni cabaasin ay iskaga waafaqeen radia allahu canhuma iyo wakayri cabdullahi bni cabaas ayrkiisba iyo cabdullaahi bni cabaas hayrkiisba xadiidkan jaabir ibnu samura radia allahu tacaala can waxaa wariyey imaamu muslim saxiixiisa wuxuu ihi jaabir ibnu samura sallaytu maca nabi nabigan la tukaday sal اllahu calيه wasalam fi lciidayni hayra maratin waxaan mar ahayne ka badan walaa maratayna laba marna aan ahayn bigayri adaanin walaa iqaama adin iyo aqin la'aanan ku tuka jirin rawah muslima wariyey sidaasoo kaleeto ayay bukhaari iyo muslimna iskugu waafaqeen oo ay u wariyeen sidaasoo kale oo cabdullaahi bnu cabaas markii cabdullaahi bnu zubayr baycada lala galay ayuu u diray dira wuxuu yidhi annahu lam yakun yu'adanu bisalaati yowma alfitri wa inama alkhudbatu bacda salaa saasuu u sheegay wuxuu yidhi looma aadaano salaada ciidda ciidulfitriga khudbaduna waa ka dambaydaa salaada ciidda khudbaduna waa ka dambaydaa muslimna asna lafdi kaleu ku wariyey oo ahaa waxa weeyaan salaada nabiga sala allahu calayh wasalam inuu sidaasoo kaleeto adin la'aan iyo aqin la'aan uu tuka jiray salaada ciidda ah salaada ciidda ah jaabir ibni cabdillaahi alansaari laftirkiisana waa laga wari jaabir ibni cabdillaahi alansaari weliba lafdiga waxaa ku jiray lafdigaas lafdi dheeraada oo jaabir wuxuu yidhi allaa adaana lisalaati yowmi اlfitri xiina yakruju اlimaamu walaa bacda maa yakruju walaa iqaamata walaa nidaa walaa shayun laa nidaaun yowmaydin walaa iqaama waxaa ku jira alfaad dheeraada oo wuxuu yidhi salaada ciidda looma aadaami jirin marka imaamku soo baxo iyo kadib midnaba loomana aqimi jirin walaa nidaa walaa shay waxba laguma dhawaaqi jirin walaa nidaa walaa shay a la socoto dheeraada oo macno gooniya keenayd oo ah yaan loo adaanine wax kalena la dhihi jiray oo asalaatu jaamica ma la dhihi jiri ama wax kale maya walaa shay waxba lama dhihi jirin lafdigaas intaas dheeraadkaa ku jirta oo xugun gooniya marka faa'iidaynayda oo ah salaada waxa weeyaan ciidda adinna male aqinna male asalaatu jaamicana male asalaat wax kaloo loogu dhawaaqana male wax kaloo loogu dhawaaqana male bukhaari iyo muslim ayaa wariyeen walaa waxa weya walaa nida walaa shay marka waxay faa'iidanayeen axaadiidtaas oo dhan oo bukhaariga iyo muslimka iyo qayrkoodba ku sugan salaada ciidda inaysan sharci ahayn in loo addimo iyo in loo aqino arrintaasna ijmaac ay ku soo naqliyeen ahlucilmiga gobol ka mida waxaa ka mid a aimada ahlucilmiga ee ijmaaca ku soo naqliyey imaamu maalik wuxuu yidhi imaamu maalik samictu kayra waaxidin min culamaa'ina in badana culummadeenna ka mid ahan maqlay yaquul asagoo leh lam yakun fii ciidi اlfitri walaa fi اladxaa nidaa'un walaa iqaama mundu zamaani rasuuli lahi sala اllahu alيh wasalam salaada ciidulfitriga iyo ciiduladxaaha adin iyo aqin ma leh laga soo bilaabo waqtigii rasuulka ilalyowm maantoon joogo laga soo gaaro markaasu wuxuu yidhi imaam maalik wa tilka sunnatu allatii la khtilaafa fiiha cindana waa sunnada wax khilaaf aan lahayn agteena inaan salaada ciidda aysan adin iyo aqin midna lahayn inaysan lahayn muwada ayuu ku leeyahay sidaas wakadalika ibnu cabdilbari wuxuu yidhi laa khilaafa bayna fuqahaa'i اlamsaar fii annahu laa adaana walaa iqaamata fi lciidayn wax khilaafa fuqahada magaalooyinka muslimiinta dhexdooda ma ahan inaysan adin iyo caqin lahayn labada ciidood markaasuu mas'ale muhiima daba dhigay oo waa maxay walaa fii shayin min asalawaati اlmasnuunaat hal salaad ah oo sunnaa adin ma leh oo waxba weyn sideedaba adin waxaa iska leh shanta salaadood shanta salaadood ee duhurka iyo casirka maqribka iyo cishaha iyo subxiga bisa iskale dhammaan salaadaha sunnada ma laha wax adin ah iyo wax aqin ah midna male walaa fii shayin min anawaafili fi tadawuci kadalika sidaasna wuxuu ku leeyahay istidkaarka juska toddobaad ayuu ku leeyahay toban iyo laba safxada ah iyo a'imo fara badan oo kale sidaas marka ijmaac weeye mas'aladaas weliba sidaasoo kaleeto xataa asalaatu jaamica waa inaan la dhihin salaadaha ciidda ah salaada ayada waxa weeyaan qoraxmadoobaadka ama dayaxmadoobaadka waxaa sugan asalaatu jaamica in la yidhaahdo amaa salaadaha kale ama taraawiix ha ahaato ama salaad kale ha ahaato ma sugna welidaas sidaas daraaddeed ayuu xaafid ibn xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi lafdigaas walaa iqaamata walaa nidaa walaa shay wuxuu hi yustadlu bidalika calى annahu laa yuqaalu amaama salaati اlciidi shay min alkalaam wax hadala inaan la dhehayn sidaasaa sugan marka asalaatu jaamica meesha ay ku sugan tahay oo ay ku soo aroortay waa salaada oo qaraxmadoobaadka ah taas ayaa la dhahaa marka laakiin salaadaha kale ee sunnada ah ama taraawiix ah ama ciid ah ma la dhahayo maxaa yeele qaacidadu waxay tahay oo qaacido weyn ah oo qofkuna hadduu xifdisan yahay uu wax badan uga gudbi karo hadalkii imaamu shaafici oo uu yidhi waxa weeye natabicu sunnata ficlan ow tarkan sunnada nabigaan raacaynaa wuxuu sameeyeyna waa samaynaynaa wuxuu ka tegeyna waa ka tegaynaa oo ka tegidaa sunna qaacidada fiqiyadahuna waxay tahay anna maa tarakahu rasuulu sala allahu calayh wasalam waa qaacida usuuliya anna maa tarakahu rasuulu sala allahu calayh wasalam wixii rasuulku ka tegey maca wujuudilmuqtadii sababkii keeni lahaa iyaduu taagan yahay sababta maanta aad adigu u deliishaydo ayadoo markaas jirtay markaas way jirtay sababkaad maanta adigu u deliishanay wakhtigaas waa taagnaa nabiguna ma samayn waintifaa'il maanic wax diidaana ma jirin haddii sababku taagnaa laakiin maanic uu waqtigaas jiray maaniciina suulay khalaas lama xujaysan karo ma dhigi karti nabigu ma samayn maxaa waxa lgu leeyahy nabigu wuxuu samayn waaya maanicaa jiray wax asagaa u diidayaa jiray annagana maanta naga suulay oo maala waxaa ka mid a qur-aanka oo kaleeto waxa weeyaan waxaan rabaa xadiidka oo kale in la wada qoro oo dawa diiwaan loo sameeyo in kastoo nabiga lafti nabigaba sala allahu calah wasalam dhowr saxaabi uu ogolaaday inay qortaan haddana in la diiwaaniyo sida toosa diiwaan loogu sameeyo culimmadu asbaabay u sheegaan oo waktigaas jiray sida qur-aankiioo degaya inay isdhex galaan oo kale ilaa qur-aanka la qoraayey qur-aanka inay isdhex galaan oo kale mawaanicaa jirtay marka taraawiixdoo kale nabigu waa tujiyey inuu daa'imana waa jooji oo ma daa'imin maxaa yidhaha maanicaa jiray maanicaasu muxuu ahaa wuxuu ahaa khawfan min an yufrada calayh cabsi uu ka cabsanaya nabigu in lagu waajib yeelo maanici waa suuray nabiga marka alla oobsaday maxaa bacda nebiy wax lama waajib yeelo marka khalaas asalkiina asagaa tusa inay sunno tahay taraawiixda in jamaaco lagu tukado mar hadday sugnaatay in jamaaco lagu tukado maaniciina meesha ka baxay khalaas waxa weeyaan sidaasay sunno ku tahay marka shayga haddii waqtigii nabiga uu nabigu ka tegey sala allahu calay wasalam maca wujuudilmuqtadi sababka keenaya ood u cilaysayad oo leedahay shaygaana u cilaa na waa jiray waqtigaas waintifaa'i lmaanic wax maanica oo diidaana ma jirin fatarkuhu huwa sunna in laga tagaa sunnaa wa ficluhu huwa albidca in la sameeyana waa bidc waana qaacida usuuliya oo bidacda lagu burburiyo aad u muhiim ah alibdaac fii madaari libtidaac bal ka fiiri waa qaacida aad u muhiim ah aimo badanna waxa weeyaan way sheegaan qaacidadaas aimo badanna way sheegaan وعن أبي قتاaدة أبي qتاaدة waxa laga wariyey في الxadيiث طaويل xadيiثkii dheeraa في نowmهم ka seexashadoodii can الصaلاaةi saلaada ay ka seexdeen habeen oo waxa weeyaan ayagoo musaaفir ah ay salaada ka hurdeen nabiga iyo صaxaabadoo la socday فيi نowmihim hurdadoodii can الصaلاaةi saلaada ay ka hurdeen waxaa ku jiray ثuma أdana bilaalu bilaalaa adimay nabiga amray wuu adimay faصalىa rasuuللahi waa tukaday salى الlaهu عaليه وaسلم kamaa sidii kaana rasuulku uu ahaa yasnacu mid sameeya kulla yowmin maalin kasta siduu maalin kasta samay jiray oo waa maxay waa la adimay qoraxdiin halkaanay taaganta waa soo baxda qoraxdii waa soo baxda waa la adimay labadii ragcoo sunnada ahay oo salaada ka horreydaa la tukaday kadib haddana waa la aqimay salaaddii subaxa la tukaday saasaa loo tukaday sidaasaa loo tukaday siduu nabigu awalba u tukan jiray sala allahu calayh wasalam sidaasuu yeela rawaahu muslim ayaana xadiidka wariyey marka xadiidkaas wuxuu daliil u yahay adin iyo caqin inay sharci tahay salaada qadada salaad waqtigeedii tegey in loo adimo oo la aqimo oo sidaas loo tukado sidaas weeyaan waxay culummadu ay waxa weeyaan ay haleeshiyaan salaada laga hurday tii la halmaamay oo kale tii la halmaamayna waa la mida yidhaah oo ayadana waa loo adima waa loo aqima tii laga hurdayna waa loo adima waa loo aqima waa sidaas laakiin masalada muhiimka ah waxay tahay meesha sidaas aad ku yeelayda waa meel oo bannaan ahood keligin joogtaan ama mase hal hal meel ah oo meel un keligin aad joogtaan wey laakiin magaaladii haddii laga adimay oo laga aqimay oo la tukaday waxa weeyaan waajib ma ahan markaad soo kacdo inaad adigu adinto ee meel banaana iyadoo la joogo musaafir lya ila nabiga saxaabada musaafira ahayn banaanayna joogin sida sunnadaahu waa midaas laakiin magaalaad joogtay waa laga adimay hadhow markaad soo kacdo kiyaad ku kaaftoome waxba waajib kuguma ahan haddaad u adimaydood u aqimaydana kor u qaadi maydid qoraxdii oo soo baxda inaad qaylaydo ummaddii o dhan tashwiishine ummaddii oo dhan waxay leeyiin maxaa dhacay hay ahayd saacaddan marka haddaad u adimayd o aqimaydo hoosaad u dhawaaqane haddaad iska daydana waaba hadda kaa gudayba waa kaa guday inaad iska daydo iyo inaad hoos u dhawaaqato labadaasaad leedahay ama kor maya laakiin haddaad meel baadiyaa joogto iyo meel bannaana oon laga adimin ood idinka jamaacadiina wada hurudeen sidii adinka caadiga ahayd u adimeen sidii adinka caadiga ahaa ayaad u adimeen sidaas weeyaan marka sidaas wey walahu waxaa u sugnaaday muslim can jaabirin ana nebiya nabiga sala allahu calayh wasalam ataa waa yimid almusdelifa musdelife ayuu yimid waa xajadkii xajatulwadaac habeenkii tobnaad ayuu u soo hoyday musdelifa fa sallaa nabigu waa ku tukaday bihaa musdelifa almaqriba salaadii maqrib iyo walcishaa salaadii cishe biaadaanin waaxidin hal aadaan iyo wa iqaamatayni laba aqin iyo laba aqin walahu muslim waxaa u sugnaaday can ibni cumara jamaca nabigu waa kulmiyey bayna almaqribi maqribka iyo walcishaai cishaha biiqaamatin waaxidatin hal aqin zaada abu daawuud wuxuu ku daray likulli salaatin salaad kasta waa u aqimay salaad kasta wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaaday lahu abu daawuud u sugnaatay walam yunaadi waxa weeyaan uma adimin fii waaxidatin mid oo minhumaa maqribka iyo cishaha ka mid xadiidka jaabir ibnu cabdilaahi radia allaahu tacaala canhu wuxuu caddaynaa laba salaadood marka la jamcinaa qaabka loogu adimo loogu aqimo laba salaadood marka la jamcinaa laba salaadood marka la jamcinaa sida loogu adimaa waxay tahay hal adina marka hore la adimaa nabiga sal اlahu alيه waslm maqribkii iyo ceshihii markuu jamcinayo waktiguna waa wakti ceshe hal maruu u adimay markuu adimay ka gadaal ayaa haddana la aqimay maqribkii iyo saddex ragcaha la tukaday waa la aqimay waxna loo dhex mari maa sunno loo dhex mari maa waxba loo dhex mari maa markii la aqima ceshihii la tukay laba salaadood oo kasta oo la jamcina waa nuucaas laba salaadood oo kasta oo la jamcina qaabkaas weeye waxaa la rabaa in la adimo hal adimo markaas haddana waxa weeyaan la aqimo salaaddii horreyday la tukado haddana la aqimo inta la istaago adin midda dambe la siimaa sidaasna waxa weeyaan marka la aqimo tii labaad lagu tukado sidaas weeye sida sunnada xadiidka markaa jaabir oo saxiix muslimka ku yaallaa sidaas caddaynaa waa xadiid aad u dheer oo keligiis hal kitaab lagu sharxay kitaab xadiid aad u dheer weeye kitaabulxajuna noogu imaan doona insha allah isagoo dheer oo dhammaystiran ama ku dhowdhow ayuu noogu imaanaa waa xadiis keligiis xajka qofka ugu filan axkaamta xajka oo xajkii nabigu aad u dabdiyo u qabtay marka waa noocaas wakadaalika sidaasoo kale waxaa haabit ah oo sugan oo jaabir ka sugnaaday in nabiga sala allahu calay wasalam carafo markuu taagnaa maantii sagaalaadna duhurka iyo casirka waa jamciyey jamcu taqdiim wey kaas hal adimaa la adimay waa la aqimay duurkiioo laba ragcaa la tukaday waa la aqimay casirkiiyo la tukaday waa nuucan marka jamcu taqdiim iyo jamcu takiir waa isku mid haddii horey loo jamciyo iyo haddii dib la yskugu dib dhigo isku siya loo tukana taas waa suganta amaa xadiidka cabdullaahi bni cumar ee muslim uu wariyey wuxuu leeyahay nabiga maqribka iyo ceshaha ayuu jamciyey caqinuuna ku jamciyey keliya laakiin caqin keliyuu ku jamciyey waxaa sii caddayday riwaayadda abi daawuud in loola jeedo salaad walba caqin keliya waaxidatin wuxuu ugu daraanaa riwaayadda kaloo abu daawuud u caddaydoo ah walam yuraadi fii waaxidatin minhumaa hal mid oo ka mid ana nabigu uma adimin uma adimin hal mid oo ka mid ana nabigu uma adimin taas ayaa kuu caddaynayda marka sida sugan oo haabitka ah waxay tahay habeenkii musdelifo nabigu u soo hoyday xajatulwadaac waa sidaas uu jaabir bin cabdullaahi soo sheegay waxaana ku tusaya kow horta marka ugu horrayda qaacidada waxay tahay usuuliyada ah almuhbitu muqadamun cala annaafi haddii qof wax sugo oo uu yidhaha nabigaa sidaa sameeyey midna wax anfiyo uu yidhaha ma uusan samayn mid kale waa sameeyey aa la hormariya sababtoo ah cindahu ziyaadatu cilmin asaga cilmi dheeraadu haya inuu nabigu sameeyuu oga asagu laakiin ma samayn mid kale wuusan ogeyn in la sameeyuusan war ka hayn sababtoo ah aaday uba u badnaayeen muslimiintu boqol iyo labaatan kuna la xajiday macrofona lagu adimi may imisaa maqli karta in yaraa maqli karta marka labadii caqinuu maql ma maqal marka mar kasta oo xadiis diidaya iyo mid sugaya iska hor yimaadaan qaacidadu waxay tahay almuhbitu muqadamun cala annaafi kan sugayaa laga hormariyaa kan diidaya qaacidadu waa saas marka waxaa kaleetoo sii ayidaya wax khilaafa laguma hayo salaadii duhur iyo casirkii jamcu taqdiim markuu carafo ku tukanayey inuu hal adin iyo laba aqin ka dhigay tanuna waa lama marka taasuna mar kale kuu sii xoojinay marka labadaas shay ayaa lagu rajaxa marka halkaas waxaa noo sugnaaday laba salaadood marka la jamcina sida loo tukado waa hal adinu u horeeya iyo mid walba in gooni loogu aqimo wax sunnaana looma dhex mariyo wax sunnaana looma dhex mariyo ee waa in laysku qabto weeye waa in laysku qabto weeye waa in laysku qabto weye وعن بن عمر عبد الله بن عمر waxa laga wariyay وعن عائشة قاaلا عبد الله بن عمر iyo عائشة waxay yidhaahdeen قاaلa رasuuل اللhi رasuulka ilaahi wuxuu yidhi صلى الله عليه وسلم إنa بلاaلا بلاaل يؤdن وآadاna بiلayلi habeenuu aadaana فaكلوu iska cuna واشhربوu iska caba حatىa يuنaadiya ilaa uu naadiyo u dhawaaqo بن أmi مكتuم بن أmi مكتuم ilaa uu dhawaaqo oo u adimo wa kaana ibnu ummi maktuum rajula nin ayuu ahaa rajulkaasoo acmaa indhala laa yunaadii ma adimi jirin xataa yuqaala ilaa la yidhahdo lahu asaga asbaxta asbaxta war waa waa bariisatay war waa waa bariisatay muttafaqun calayh wa fii aakhiri aakhirka xadiidkana idraaj ayaa ku jira idraaj ayaa ku jira mutraj waxaa la yidhaahdaa hadal oo ruwaadda gobolka miduu leeyahay in matniga xadiidka la dhex geliyo in matniga xadiidka la dhex geliyo kaasaa la yidhaahdaa idraaj idraajka awalka waa galaa dhexda waa galaa waxa weeyaan aakhirkana waa galaa aakhirkana waa galaa waana sida ugu badan hadda inta mutrajkahu xadiidkan ku jirtaa waxa weeyaan wa kaana rajulan acmaa laa yunaadii xataa yuqaalu lahu asbaxta asbaxta waana zuhri ayaa hadalkaas yidhi oo taabici ah zuhri oo taabici ah a hadalkaas iska leh intaas wa kaana rajulan acmaa laa yunaadii xataa yuqaala lahu asbaxta asbaxta intaasaa mutraj ah oon aan ka mid ahayn waxa weeyaan hadalka nabiga sala allahu calay wasalam intaas markaa taabiciga oo ah zuhri hadalkiisii weeye intaasu intaasu weeye marka idraajka aakhirka uga jira waa intaas waa intaas xadiidka marka wuxuu caddaynaa oo daahir ku yahay adinka hore ee salaada subax inuu dhaco wakti habeen ah waana salaada keligeed ah ee waktigeediiyoon gelin la adimo welidaa saas daraaddeed ahlucilmi badan waxay dhahdaan adinka hore salaada subax iskama leh ee waxaa loogu talagalay siduu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam qofkii hurdaayeyna in lagu kiciyo si uu salaada ugu diyaargaroobo kii waxa weya salaatuleylka u taagnaana uu salaatuleylkiisii soo gebangabaysto uu garto in waagi dhow yahay oo uu xoogaa nasto si uu salaada subax isagoo nashiid ah u tukado inuu xoogaa nasto inuu xoogaa nasto sidaas weeyaan weliba bukhaari waxaa ku sugnaaday lam yakun baynahumaa ilaa an yarqaa haada wayanzila haada sidaasaa bukhaariga ku taalla waxa weeyaan uma dhaxaynin labada adin ilaa kanu inuu soo dego maahane marka taas waxay kutusaya meel kore in la fuuli jiray marka la addima kanuna uu koro meeshii lagu addimaayo marka maxay kutusee laba shay adinka meel kore in la kori jiray laakiin ahlucilmigu hadda waxay leeyihin hadda hadda waxaa la helay mukabiraatu saw kuwan codka baahinaya cod baahiyaalka oo codkii fogaynaya marka taas waa mid ta labaadna waxay kutusaydaa waxay kaloo kutusaydaa waxa weeyaan sida ay caaisha tiri lam yakun baynahumaa ilaa yarqaa daa wayansila daa in labada adin isku dhowaayeen in labada adin ay isku dhowaayeen taasay kutusay oo adinka hore iyo adinka dambe waxba uma dhexayn ilaa kanu inuu soo dego kanuna kora maahane xadiid kale haabita waxaa ku sugan waxaa u dhexeeya konton aayadood intii la akriyo konton aayadoodna oo waxa weeyaan qaari mutawasidu akrinaa ee aan boobsiinayn aanna aad u kala dhigdhigayn aayaduhuna aayado dhexdhexaada ay yihiin waxaa dhici karta in rubi sac lagu akrin karo amase un labaanta daqiiqo marka taasoo dhan waxay ku tusaydaa sida sunnadaa inay tahay adinka hore ee salaada subax leedahay in dib loo dhigo dib loo dhigo dib loo dhigo maxaa ilaha waa waktiga suxuurta in dib loo dhigo laakiin haddaad sagaal saac dhawaaqday amase ka horba ma ahan waktigii nabiga adinkii la adimi jiray waktigaas inkastoo bacdu fuqaha yidhahdaan lix saac hataa waa iska dhawaaqi karaan waa lix saac ogow haddayba waxay dhaha habeenku iskala baro waa la gaaro waktigii laakiin bilaahi calaykum bal lix saac hadda yaa loo adima xikamkii nabigu sheegayse tee faa'iideyna in salaatulaylkii kii salaatuleyl tukan jiray weliba inuusan bilaabina dhacdo lix saac maba bilaabinba in badan ma ujeedaa mase salaad saaca qof inta u weysaysto lix saac inta u weysaysto miyuu masaajidka aada waa lix saacda marka waxa weyaan xikamtii laga lahaaba laga heli ma marka waxay tahay sida feecan waxa weeyaan in laysku dhoweeyo labada adin oo adinka hore uu mar dambe oo un labaatan daqiiqa ama wax lamidu u dhaxaydo labada adin inuu dhaco sidaas weeye sida waxa weeyaan sunnadii nabigu ogaa sala allahu calayh wasalam waafaqsan waa sidaas sidaas weeye wuxuu xadiidku marka daliil u yahay uu ku cad yahay kow in waxa weeyaan bilaal uu adimi jiray wakti habeen ah nebi moxamedaa yidhi sala allahu calayh wasalam inna bilaalan bilaal yuadinu wuxuu aadaana bileylin habeen fakuluu iska cuna washrabu iska caba macnaha dadkii soomaya lala hadla dadkii soomayey aa laleeya suxuurtiinni cuna oo iska caba cuntada ha ka joogsanina marka inuu habeen adimi jiray xataa yunaadiya ilaa uu adimo ibnu ummi maktuub taasna waxay ku tusaya ibnu abi maktuum mar haddii adinkiisa la gaaro cuntana waa xaraan cabitaanna waa xaraan waa xaraan qofkii soomayay ula jeedna qofkii soomayey wey waa ka xaaraan marka qofkaas waxay kaloo ku tusayda inay bannaan tahay hal masjid laba mu'adin in loo sameeyo laba mu'adin in loo sameeyo haddii kanuna wakti adimo kanuna wakti adimo waxaa xaaraan ahoo bidcaa waxaa la yidhahdaa aadaanka jamaaciga ah hal mar inay isla dhawaaqaan sida buldaanta muslimiinta gobol ka mida ka jirta laakiin annaga ilaahay nama soo gaarsiin alxamdulilah annaga ilaahi weynaa subxaana wa tacaala nama soo gaarsiin oo kama jiro beledkayagan ilaahay baa ku mahadsane hal mar waxa weya shan mu'adino isla dhawaaqayda laakiin magaalooyinka muslimiinta qaaraa ka jira toban ah hal mara dhawaaqay inta midba albaab istaago waxaas marka alxamdulillah halkan kama jiro marka inaysana soo gaarin oo laga hortago wey laakiin labada mu'adin midba waktigiisu adimana weliba suxuurtoo kaleeto ramadaankaoo kaleeto sida feecan waa sidaas waktigii nabiga jirtay oo waa maxay laba mu'adin oo kala gaar ah oo mid walba la yaqaan maxaa yeel labada mu'adin waa la baranaa qofku markuu soo kaco waxa weeyaan markuu maqlo waa fahma inuu kii hore yahay iyo kii dambe laakiin haddii kanuna mar dhawaaqo kana dhawaaqo oo labadooda isbedbedelaan la kala garama sida marka fiican waa sidii nabiga uu ogaa sala allahu calay wasalam oo adinka hore mu'adin gooniyuhu leeyahay oo dadku yaqaaniin inay tahay wakhtigii cuntada iyo cabitaanka adinka dambena mu'adin kale leeyahay oo dadku fahmayaan inay tahay kii salaada oo ay cuntadii xaaraan noqotay sidaas waaye waxay kaloo xadiiska ku cad yahay qof indhool ah in laga dhigi karo mu'adin indhool laakiin shardi waxa ah qof u sheega inuu la joogo ilaa isagu uma jeedo salaadda inay dhalatay uma jeedo waxaa kaleeto cad salaadoon dhalan inaan la adibin markay dhalataa dadku dhihi jireen waa dhalataye adib waa dhalatay adib imaamulbukhaarina baab u qabtay baabu adaani alacmaa idaa kaana lahu man yukhbiru wuxuu yidhi baabkaana dhama wuxuu ka hadlaa qofka indhoolka inuu mu'adin noqon karo hadduu la joogo qof u sheegaya ahlucilmiguna waa isla ogol yihiin masaladaas waa isla ogol yihiin mas'aladaas waa isla ogolyihin masaladaa marka masaa'ilkaas ayaa laga qaadanaya wa can ibni cumara cabdullahi ibni cumar waxaa laga wariyey anna bilaalan bilaal adana wuu aadaanay qabla alfajri intan fajarku dhalan fa amarahu nebiyu nabiga amray sala allahu calayh wasalam an yarjica inuu laabto oo fa yunaadiya uu dhawaaqo alaa baraaruga ina alcabda addoonku naama waa hurday war adinkaygii hore wax kama jiraan anoo hurdayaan adibay rawaahu abu daawuuda wariyey وضacafahu waana ضaciifiye xadiidkan ahlucilmi badanaa ضaciifiyeen abu xaatim ayaa ka mid ah abu dawuud ayaa ka mid ah imaamu tirmidi ayaa ka mid ah imaamu الbukhaari sheekiisa cali ibnu madiine ayaa ka mid ah iyo kayrkood dhammaan way ضaciifiyeen waxayna yidhahdeen waxaa la tafaruday xamaad ibnu salma ahlucilmiga gobol ka mid ah oo waxa weeyaan yidhi waa صaxiixna waa jiraan laakiin a'immadii salafka waxa weyn ahlulxadiidka raggii ugu waaweynaa ah agarkoodu way daciifiyeen sida a'immadaas aan sheegno abu xaatim iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo cali ibnu madiini iyo kayrkood weliba way daciifiyeen cilladana waxay uga dhigeen xamaad ibnu salima xadiidka marka wuxuu faa'iiday lahaa hadduu sugnaa lahaa wuusan sugnayne qofka haddii uu isagoon aad waxa weeyaan ugu fiirsan adimo ilaa mar inuu hurdo ka soo kacayaa dhici karta oo uu arkamo waktigii inuusan gelin inuunta ku laabto dadka u sheego saasu tuusila saasu tuusila laakiin hadduusan sugnayn waxba xug lagama qaato can ibni cumara radia allahu canhuma anna bilaalan bilaal aadana wuu aadaanay qabla alfajri fajarka ka hor mideeda kale xadiidku wuxuu ka soo hor jeedaaba xadiistii aan hadda soo akrino bukhaari iyo muslim ku sugnayd oo waa maxay inuuba sidiisaba bilaal qabla alfajr addimi jiray habeenuuba addimi jiray isaga sidiisaba kanuna wuxuu leeyahay fajarka salaada subax inuu u addimaa la rabay markaasuu habeen addimuu leey oo qalad ka dhaca marka sida sawaabkaana waxay tahay bilaal habeenuuba sidiisaba adinkiisu ahaa qabla alfajaraba adinkiisana uba ahaaba oo uu iska lahaaba taasuu iska lahaa marka faamarahu nebiyu nabiga amrayay yidhaahdeen sala allahu calayh wasalam an yarjica inuu laabto fa yunaadiya uu dhawaaqo yidhaahdo alaa baraaruga ina alcabda naama war addoonku waa hurday oo macnaha khada aan wuxuu uga dhacay addoonkaa hurday macnaa waan hurdo hurda laakiin waxaa sugan cumar ibn اkhaaab muadinkiisii masruux ama mascuud labada magaca la yihaaho muadinkiisiiyo adimay qabla subxi faamarahu cumaru an yuciida اladaana cumaraa amray inuu adinkii ku celiyo markii waktigii dhashay abu daawuudaa wariyey waana saxiix yeelay shemaasudin albani taas marka waxay tusaydaa laba xugun muadinka waajibay ku tahay inuu ku dadaalo waktiga laakiin way dhici kartaa marmar inuu ku gafo oo muadinkii cumaraaba ku gafay marka way dhici kartaa laakiin hadday dhacdo inuu salaadii subax u adimay ayadoon waktigii gelin ma ahan inta layska fadhiisto hadhow layska tukado aqin adinkii hore maba ansixin waa in la adimo mar kale sida cumar ibnukhadaab u amray kaasaana laga qaadana oo cumar ibnukhadaabaa amray marka waxa weyn hadday dhacdo qofka inuu inta adimo ogaado inaysan adinkii dhalan oo macnaha waxaan ula jeedaa waktigii adimka inaan la gaarin hadduu ogaado waxaa laasim ah inuu mar kale ku celiyo adinka maxaa adinkii hore ma ansixin adinkii hore ma ansixin mar hadduusan ansixinna waxaa laasim ah in lagu celiyo taas ayaa laga qaadanaa marka وعن أبي سعيiد الkdري رضي الله عنه قاaل أبي سعيiد الkdري wuxuu yihi قاaل رasuuل اللhi rasuulka alaa yihi صلى الله عليه وسلم إdaa samعتu markaad maqشhaan النداءa أdinka فaquulوu dhaha مثلa maa شhay wax lamida يquuل uu leeyahay الmؤdinu daad maqشhaan أdinka النداء uu leeyahay lafdigan haddaad أdinka maqشhaan faquulوu فعل rabaa meeshaas faquulوu dhaha mila maa yaquulu muadinu muadinku wuxuu leeyahay oo kale mutafaqu calayh bukhaari muslim ay isku waafaqeen xadiidka abi saciid alqudriy welilbukhaariyana xadiida u sugnaaday can mucaawiya oo asna sheegaya in muadinka adinka uu ku dhawaaqayo sidoo kale laga daba yidhaahdo walimuslimin muslimna waxaa uga sugnaaday xadiidun can cumara cumar ibnu khadaab uga sugnaaday fii fadli lqowli in la yidhaahdo fadligeeduuna ugu sugnaaday kamaa yaquulu lmu'adinu sida mu'adinku leeyahay kelimatan kelimatan in looga daba yidhaahdo siwaa xaycalatayni kuma jiraan labada xaycala oo xaya cala asalaah iyo xaya cala alfalaah ee ayaga ka daba dhihi maa xaya cala salaa salaadda u kaalaya markuu yidhaahdo adna salaadda u kaalay dhihi maydo isagaa kuu dhawaaqay adiga dhihi maydod kaalay kaad adigu dad ugu yeedhay ee markuu ku yidhaha xaya calaa salaa salaadda u kaalaya waxaa leedahay laa xawla walaa quwata ilaa biاllah xeelad melihi aan shaydaanka iyo dhibkiisa uga wareegsado xoog aan daacada ilaah iyo salaada ku imaada melihi alla ii kaalmeeya maahane saasaad leedahay laa xawla walaa quwata ilaa biاllaah ayaad leedahay fayaquulu wuxuu leeyahay laa xawla xeelad melihi aan uga wareegsado shaydaanka iyo macaasida iyo xumaanta walaa quwata awood aan daacada kula dhegana melihi ilaa billaahi ilaahay kaalmadiisa iyo ilaahay awooddiisa maahane axaadiidtan saddexdaa xadiidka abi saciidin alkhudriy oo uu wariyey bukhaari iyo muslim iyo xadiidka bukhaari ee mucaawiye laga wariyey iyo xadiidka muslim ee waxa weyn cumar bnu اlkhadaab saddexdaba waxay tusayaan mu'adinka markuu adaanayo qof kasta oo maqlaa waa inuu ka daba yidhaahdo inta uu leeyahay inta uu leeyahay waa inuu ka daba yidhaahdo waa inuu ka daba yidhaahdo sidaas ayaa la rabaa riwaayadaha qaar idaa samictum annidaa adinka markaad maqashaan qaarna waxaa soo mud idaa samictum almu'adina mu'adinka markaad maqashaan sidaas weeye waa in laga daba yidhaahdo laakiin xadiidka marka abi saciid wuxuu waa xadiid mulaqa ah wax alla wixii uu yidhaahdo waa in laga daba yidhaahdo saasuu keenaa wax alla wixii uu yidhaahdo waa in laga daba yidhaahdo laakiin xadiidka mucaawiya ibnu abi sufyaan ee bukhaari uu wariyey iyo xadiidka cumar ibnu lkhadaab ee muslim uu wariyey kaas ayaa qaydayaan oo waxay tahay dhammaan alfaadda uu leeyahay waa laga dabaleeyahay waa laga dabaleeyahy laakiin waxa weeyaan xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalaax marka uu yidhaa laga daba dhihi maayee laa xawla walaa quwata ila bilah yaa laleeyahy laa xawla walaa quwata ilaa billaahi ayaa la leeyahy marka xadiidka abi saciidin waa iska caam xadiidka abi saciidin waa caam ayaan leenahay xadiidka oo cumar bnu khadaab iyo kan mucaawiyana waa khaas waxaa la leeyahy walcaamu yuxmalu cala alkhaas marka sidaas waa sida ugu saxsan sida uu u soo arooray xadiidka mus xadiidka waxaa rabaa muslim uu wariyey min xadiidka cumar ibn khadaabna waa sidaan wuxuu yihi rasuulku wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam idaa qaala almu'adinu mu'adinku markuu yidhaahdo allaahu akbar allahu akbar markuu yidhaahdo faqaala axadukum allaahu akbar allahu akbar tays maxay kutusaydaa mu'adinka inuu takbiirta laba laba iskugu qabanayo taasay kutusay taasay kutuseen uma qaala ashhadu an laa ilaaha ila اllah qaala ashhadu an laa ilaaha ila اllah sidaas ayuu ku waday ilaa uu sheegay waxa weeyaan marka uu yidhaahdo xay calى الصalaaة xay calى اlfalaax inuu yidhaahdo laa xawla walaa quwata ila biاllah marka kow meesha waxaa kuugu cad waxaa kuugu cad mutaabaca la rabaa oo jumladan markuu muadinku ku dhawaaqo inta uu dhawaaqayo ma dhihi kartid adiga laguma ogolo markuu dhawaaqo kadibna kama dabamari kartid waa inaad daba socotaa jm markuu jumlada dhammeeyo aad adigu soo bilaabeen jumlada kale markuu dhammeeyo aad bilaabeen kama hormari kartid lama dhihi kartid kamana dabamari kartid waa inaad daba socotaa oo jumladii afkiisa ka dhammaata waa inaad tidhaahdaa waa inaad tidhahdaa weliba nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayه wasalam qofka ka daba yidhaahda min qalbihi maahan qof iska dhawaaqaya kelimadda marka lagu dhawaaqo waa inuu macnaheeda qalbiga ka dareemayo qofka qalbiga kale waxa weya ka daba yidhahda asagoo qalbi ka leh oo macnaheeda ku tadabburaya dakhala aljanna jannada alluu galaa xadiiska waxay ku jirta cumar xadiiska cumar aakhirkiisaaba intaasaba marka waxaa la rabaa marka uu dhawaaqayo inaad qalban u dareento macnaha qalban waa tawxiid waa inaad qalban u dareento oo aad uga daba tidhaahdo sidaasaadna ajarka ku helaysaa sidaas ayaad ku helaysaa ajarka qowlka sawaabkana waa qowlkaas waxaa jira qowl dhahaya hadduu rabana xaya calaa salaa xaya cala falaax markuu yidhaahdo waa ka daba leeya xaya calaa salaa xaya cala falaax hadduu rabana laa xawla walaa quwata ila billah u leeya oo waa ikhtilaafu tanawuc qowlkaas laakiin waxaa ka sawaabsan waxa weyan qowlka hore qowl kalaa kaloo jira oo leh xaya calaa salaa markuu yidhaahdo xaya calaa salaa laa xawla walaa quwata illaa billah ad isku dareen labadiiba isku dareen qowlkaas kaleetana waxaa ku tageen bacdulxanaabila ibnu rajab alxambali wuxuu yidhi wahuwa daciifun lianna aljamca lam yarid waa daciif maxaa yeele nabiga kama sugnaanin marna inuu isku daray ama uu yidhi isku dara marka qowlka ugu sawaabsan waa qowlkii hore oo ah kelimad kasta waad ka daba leedahay ilaa xay cala salaa xay cala alfalaax maahane labadaas waxaad ku bedelaydaa laa xawla walaa quwata ilaa billaah sidaas ayaad ku bedelaydaa mas'ale muhiim ah qofka hadduu adinka maqlo asagoo qur-aan akhrisanaa ama dikri kale wada ama ducaysanaa laasim waa inuu joojiya saacaddaas adinku socdo qofka waxaa u ajar badan adinkaas inuu ajiibo waa cibaada mu'aqata adinkan laakiin qur'aanka iyo ducada iyo dikrigu waa cibaado aan wakti lahayn ood iska wadanay sidaas darteeda qof kasta waxaa laga rabaa markuu adinka maqlo hadduu qur'aan akrinayo waa inuu joojiyo hadduu dikri waday waa inuu joojiyo hadduu duco waday waa inuu joojiyo hadduu shaqo waday waa inuu joojiyo ilaa shaqo lagu wadi kara maahane oo uu adinka jiibo arrintaasna waa in guryaha lagu tadbiiqiyo oo caruuraha yar yarkaa ee dhammaan guryaha joogo hooyooyinka iyo aabbayaalku ku tadbiiqiyaan oo carruurka kelimadba kara adinka markuu maqlo waa inuu isbeddelaa oo ug dareemaa muslimiinta in loo dhawaaqayo oo la yidhahdo adinka ajiib maalinka dambe carruurtaadaa ku farxad geline afar jir ordaayo kule aabba ajiiba ku imaana adoo guriga ku jira warbahayn carruurtaasa qayr yeelanayda kuwaas weeye laakiin carruur inuu dhawaaqayo oo tawxiid lagu dhawaaqaa iyo in bir la garaaca aan kale oqoon hadday gurigaaga ku koreen adaa ka mas-uula qofka dawaafayo xataa xaajiga ah waa inuu ajiibaa ilaa socodka waa isku wadi kara adkaarteed waana dikriye waa inuu sidaas u ajiibaa salaada qofka ku jira muxuu samaynaa salaaddu hadday waajib tahay ma ajiibayo hadday sunno tahay khilaafaa ku jira khilaafaa ku jira a'immada gobolkoodu waxay leeyihiin hadday salaadu sunno tahay waa inuu ajiibaa waa inuu ajiibaa sidaas weeye imaamu maaligaa ku tegey laakiin aarka ahlucilmigu waxay leeyiin maya maya ma ajiibayo salaaduba ku jira ma ajiibaayo aarka sidaasay manin sidaasaana daahira laakiin markuu dhammeeyo uu ajiiba markuu asalam calayku yidhaahdo uu ajiiba sidaas weeye waana sida a'imo badan ay mareen shaekhulislaam ibnu temiya fataawaha sidaasuu ku sheega asna sidaas weeye sida sawaabka ah muadinka laftirkiisu ma ajiiba muadinka laftirkiisu ma is-ajiiba labada qowlba way jiraan labadaba ahlucilmigu waa leeyihiin laakiin sida uu yidhi ibnu rajab alxambali qawaacid ibnu rajab qawaacidka wuxuu ku yidhi inuusan is-ajiibina sawaab oo dadkii nabigu mu'adin iyo saamica u qaybiyey marka shaqadan waxaa loo diray saamica qowlkaas ayaa xoog badan qowlka kalena ahlucilmi badanaa ku tegey oo yidhi ha is-ajiibo maxaa asba waa maqla adinka yidha qofkii maqlaana laga raba waana maqla asaga laftigiisu marka sidaas weeye mas'alo muhiim masaajida addimay waa maqashay waa ajiibtay mid kalaa addimay haddana waa ajiibtay mid kalaa addimay maxaad samayne ahlucilmiga laba qowl ay leeyihiin ahlucilmiga gobolka mid ah waxay leeyihiin hal midaad ajiibe khalaas mid dambe ajiibi maydo laakiin qowlkaas waa laga xoog badan yahay qowlka saxiixa ah ee agsarka ahlucilmiguna muxaqiqiintuna ay rajaxeen ay mu'adin waa ajiibe laakiin midka ugu horeeya oo waxa weeyaan kaasa ugu fadli badan kuwa kalena ajarkii waa hele laakiin sidii oo kale uma xoog badna oo xagga ajarka ma ahan inay inay ku kala badan yihiin laakiin midka hore amaraa ku soo arooray sidaas darteeda amarkiiba kuma camal falin haddaadan ajiibin laakiin kuwa dambe waxa weyan ajarkaagi waa leedahay waa inaad ajiibtaa a'imo badan ayaa sidax adayay sababtoo ah qaacide usuuliya weeye masaladu oo waxay ku dhisan tahay waxaa la idhahdaa min baabi tartiibi alxukmi cala alwasfi xukunka haddii laga ratibo sifo oo la yidhaha sifadaas markaad aragtaan xukunkaasaa jira waxaa la rabaa mar kastoo sifadii la helo waa in xukunkii la helaa miaal azaaniyatu wazaanii fajliduu kulla waaxidin sifaana la siiyey zino markii la arko jeedala ka dambeeya soo ma qofkan waa zinaystay waa la soo qabtay waa la jeedlay berriyuu sinaystay ma waxaa la leeyahay waaya la jeedlay la dhihi maa waa la jeedla haddana wasaariqu wasaariqatu faqdacuu eydiyahumaa ninka tuugga iyo gabadha tuugta gacmaha ka jara waa xaday waa la soo qabtay gacan midigaa laga gooy hadha waa la soo qabtay ma waxaa la leeya waayaa laga gooy la dhihima waa la jara haddana haddana waa la soo qabtay waa la jara saasaa loogu wadaa mar kastoo la helo sariqadii waa in goyntii la helaa mar kastoo zinadii la helo waa in la helaa dhag waxa weeyaan jeedalkii tanuna waa la mid idaa samictumulmu'adina mar haddaad maqashaan faquuluu mila maa yaquulu mar kastoo la helo maqalkii waxaa lagaa rabaa inaad tidhahdo halkaad uga leexleexini kaad uga leexleexini kaad uga leexleexini a'imo badan oo muxaqiqiina ayaa doortay cizi ibnu cabdisalaamaa ka mid ah fataawihiisuay ku taallaa fataawihiisa ayay ku taallaa xaafid ibnu xajar ayaa ka soo naqliyey asna fadxulbaariga shaykhulislaam ibnu taymiya ikhtiyaaraadkiisuu ku yidhi wayujiibu waa inuu ajiibaa mu'adinan aaniyan wa agara mu'adin labaad iyo mid ka badanba dhammaan waa inuu ajiibaa waa inuu ajiibaa sidaas ayuu ikhtiyaaraadka uu ku yidhi sidoo kale imaamu nawowi raximahullah ayaa asna sidoo kaleeto doortay oo majmuuca iyo qayrkoodba laakiin imaam nawowi wuxuu yidhi amarka waxa weeyaan waxaa ku gaar ah midka hore oo amarkii qofku kumaba camal falin hadduusan midna ajiibin laakiin midka horeeta amarkii waa uga wa dhaca cuhdadii iyo mas-uuliyaddii laakiin ajarka fadiilada iyo hawaabka waa isku mid midka dambe iyo kan hore midka hore iyo kan dambe calaa kulli xaal qowlkaas wey qowlka qawiga qowlkaas weeye qofkii u jeeda mu'adinkii aanna maqlayn codkiisa ma ajiiba maya qofkii maqlaya aan u jeedinna waa ajiiba waa inuu ajiibo asalaatu khayru min annowm markaad maqashaxaad leeda asalaatu khayru min annowm aad ka daba leeda dhihi maydid sadaqta wabarirta dhihi maydid xaafid ibnu xajar raximahullaah wuxuu yidhi ana qowla اmujiibi sadaqta wabarirta laa asla lahu asalba ma leh talkhiisu xadiidkay ku taallaa wakadalika sancaani wuxuu yidhi haadaa istixsaanu min qaa'ilihi waa war uu iska quruxsaday qofka yiri ee deliil ma leh kaliya waxaa deliil leh faquuluu mila mila waxa uu yidhi oo kale dhah faquuluu mila maa yaquulu muadin taas way midda deliil kale laakiin sadaqta wabarirta waa sheeko adiga kula qurxoonaatay wey sheeko adiga kula qurxoonaatay weeye adinkii oo dhexbartanka mar haddaad maqasho maxaad samaynay waxaad maqashaa soo xaya calaa salaalle halkaasaad kala bilaabay oo la dhammaynay inta hore maba aadan maqlin kuuma taalla adiga qowl dhahaya hala soo bilaabana waa jira ahlucilmiga gobolkood waa leeyihi laakiin qowlkaas ayaa daahira sida a'imada gobol ay saas u rajaxeen sida asheekh cumaan annejdi xaashiyadan muntahiga uu ku leeyahay wakadaalika asheekh maxamed ibraahim qowlkaasaa raajix ayuu qowlkaas qowlkaas ayaa raajix ah marka la dhammeeyo adinka aad dhammaydo ajiibiddiisa saad uga daba leedahay qaar badan waxay weydiiyaan marka uu mu'adinku yidhaahdo laa ilaaha ila allah maxaan dhahahay ku leeyihi horta nabigu muxuu ku yidhi muadan qor wixii nabigu ku amray muxuu yidhi nabigu sala allahu calayh faquuluu mila mila maa yaquulu lmu'adin mu'adinku wuxuu yidhiyoo kale dhah adiga muadan nabi raac ahayn nabiga intii soo kuma dhihin intuu yidhi dheh intuu yidhiya dhehe qaraa su-aal keena waxay yidhaahdeen laa ilaha illa maxamed rasullla ay dhibi haddaan maxamed rasulla daba dhigo dee wax dhibi me maxamed rasulla qayr weeye laakiin nabi khilaafidaanaad aa ku dhibi nabi khilaafidda taasaa ku dhibi adiga ajarkii iyo kayrkii oo dhamaad weynay adugu ilaa nabigiiad khilaaftay laakiin maxamed rasullahi waa tawxiid wax ma dhibto iyadu waxaa ku dhibaya nabi khilaafidda marka haddaad nabigii rabto iyo kayrka iyo ajarka la sheegay mu'adinku wuxuu yidhi ka daba dheh ha war kale ku gelshay wixii mu'adinku yidhi waxaa kaloo la suneeyaa marka adinku dhammaado ood laa ilaaha ila اllah tiraahdo inaad tiraahdo siduu nabigu yidhi salى اlahu alيه wasl xadis saxi muslimka ashhadu an laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah waana muxamada cabduhu warasuuluh raditu biاllaahi rabba wabimuxamadin rasuula wa bilslaami diinan qofka saas yihahdana ilahay waa u dambi dhaafaa laakiin goormaa la leeyahay sida saaxibu cawn macbuud iyo saaxibutuxfat laxwadi mubaaraka furi labadaba ay rajaxeen waa markii adinku dhammaado laakiin laba qowl oo kale ay sheegeen oo ah ashhadu an laa ilaaha ila اllah markuu yidha in la dhahaa ama ashhadu anna maxamed rasullah markuu yidha in la dhahaa labada qowlba waa jiraan labada qowlba waa jiraan wey labada qowlba waa jiraan waxaa kaleetoo wanaagsan qofka adinka markuu dhammaado inuu ducaysto xalay adinku markuu dhammaado in la ducaysto waxaa ku soo arooray inay maqbuulo tahay ducadaasu ducadaasu inay maqbuulo tahay oo nabiga salى اlahu alيه waslm wuxuu yidhi qul kamaa yaquuluun faida ntahayta sal tucda markaad ka soo jeesato mu'adiniinta ajiibiddooda ducayso oo wax weydiiso waa lagu siinaa wax sheegaba ilahay wax uu sheego wax weydiiso waa lagu siina meeqa baahi aad qabtaa ilaahay waa inaa ku siinaya weydiiso wallahu subxaanaه wa taعaalى aclam وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد